jabeecada dhibaato badan ayay ku haysaa guud ahaan gobolka bakool meesha hadda ugu daran waxa waaye inta udhexaysa degmooyinka xudur kabdhuure iyo waajid tuulada buurdhuxunle garasweyne khaydarcadde ceel helay iyo kulinjareer saddexdaas tuulo ayaa ugu daran tusaale ahaan buurdhuxunle waxaana nooga soo sheegay lixdan iyo afarkiis garasweyne oo kale waxaana nooga soo sheegay sagaashan iyo toddoba qof ciyaalka shanta sano ka yar in ay u jiifaan tuulada garasweyne tusaale ahaan magaalada xudur oo kale hadda gudaheeda kiisas badan ayaa ka jira oo cudurka jadeecada ah waxaan ku qiyaasi karnaa magaalada xudur gudaheeda ilaa iyo konton iyo shan qof ayaa hadda uu ku dhacay cudurkan jadeecada doctor cabdixakiin cudurkan jadeecada goormuu bilowday inuu caruurta soo rito iyo weliba dadkan waaweyn aad tiri cudurkiibay qabaan wuxuu soo bilowday adiga bishii novembar sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii soo bilowday dhibaatada ugu badan waxay timid sanadkan hadda aan galnay january february labadan bilood hadda ayaa ugu daran doctor cabdixakiin ilaa hadda dad u dhintay cudurkan jadeecada guud ahaan gobolka dhimashadu hadda runtii waa yar tahay oo hadda sida hadda ugu dhacay magaalada ama usoo galay dadka hadda uma dhimanin jadeecada sideedaba daaweyn ma laha waxay leedahay kahortag bay leedahay laakiin hadda waxaan daaweynaa dhibaatooyinkeeda qofka ay ku keeni karto ayaanu daaweynaa kahortagaas annagoo ka amba qaadaynaa meelo badan oo soomaaliya ka mid a tallaalka cudurka jadeecada waa la geeyey marka miyaanu tallaalku soo gaarin gobolka bakool wuu soo gaaray bishii hadda decembar oo kale waxaa la sameeyey cambain oo hay-adda w h o ay samaysay oo magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda laga sameeyey ayaa jiray marka runtii taasi ma noqonin mid runtii xadida ama mid runtii dhibaatooyinkaasi runtii wax ka qabata ma noqonin macnaa waa garan karta adiga xudur iyo waajid oo kaleto waxay isku jiraan sagaashan kilomitr tiegulow oo kale iyo xudur sagaashan ay isku jiraan marka inta hadda markaas la talaale waxay ahayd marka area xudur ay ahayd marka haddii areada maaragtay degmooyinka dhan la gaarsiiyo waajid iyo tiegulow iyo rabdhuurna iyo ceel berde degmooyinka dhan hadii la wada gaarsiiyo waxaa dhici lahayd in jira ahaan dhibaatada hadda uu geysanayo ay kasii yaraan lahayd cudurka shuban biyoodka ayaa igu maqaalo ah inuu isna ka jiro gobolka gaar ahaan xudur marka cudurkaas kiisaska uu soo ritay ilaa hadda maxaa laga ogyahay kiisaskan hadda shubanbiyoodka ah hadda jira ahaan saasi hadda uma badna waxaan ka hadlayaa hadda inta isbitaalka hadda nooga imaato isbuuc oo kale waxaa noo imaata ilaa iyo adiga toddoba kiis ilaa iyo lix kiis oo kale oo marka shubanbiyood caadi iska ah koleero iyoaan lagu shakin karin oo u badan ciyaalka shanta sano ka yar marka la eego dhibaatooyinka caafimaad ee gobolka ka jira oo jadeecadii hadda ugu daran tahay shubanka uu jiro sidaas oo kale gobolkii gobol dagaal ay ka socdaan uu yahay oo inta ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika iyo al-shabaab ay isku hirdinayaan isbitalkan aad madaxda ka tahay ee ku yaala xudur baahiyahaas ma dabooli karaa caafimaad ee ka jira gobolka waxaan dhihi karaa runtii ma wada dabooli karo isbitaalka capacitidiisa aad bay u yar tahay isbitaalka horta waxaa taageeri jir sanadii hadda lasoo dhaafay hay-adda qaramada madoobe uqaabilsan caafimaadka w h o oo daawooyinka iyo mushaaraadka shaqaalaha bixin jirtay marka isbitaalka marka capacitidiisa runtii aad bay u yar tahay qalabkiisa haddii la fiiriyo daawooyinkiisa haddii la fiiriyo haddii la fiiriyo dhakhaatiirta runtii hadda dhakhtar hadda isbitaalka hadda joogo oo hadda ma jiro dadka dhibka weyn uu soo gaaro tusaale ahaan haweenka oo kale si caadi ay u dhali waayaan wax oo qaban karno ma jirto oo aan ka hayn in bal aan sii hayno oo bal daaweyn aan sii siino ilaa iyo marka diyaarada looga helaayo haweenka isbitaalka yimaadana waa haween runtii waxba aan haysanin waayo